جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa subaxa khamiisa taariikhda hijriga waa saddex iyo labaatanka rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kulan wadatashi ah oo looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada kamsuumo ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka tieglow iyo buqa qable ee wilaayaadka islaamiga bakool iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sakada xoolaha nool mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabad gebagaba u ahayd kulan u socday hoggaanka dhaqanka beesha gaaljecel ee degta labadaasi wilaayo maamulka islaamiga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas dagaallo culus oo u dhexeeya jabhadda amxaarada ee faano iyo askarta xukuumadda addis ababa ayaa ka socda waqooyiga dalka itoobiya جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya aan ku horumarno wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiinna oo ku socdaalayay xaafadda oodweyne ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinna oo maraya gudaha magaalada baydhabo shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ilbaq jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulo xaaji dhimashada waa hal askari oo murtada shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo isbaaro ay u tiilay gudaha degmadaas waxaana qaraxaasi ku dhintay sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kaasoo lagu magacaabi jiray sayid ibraahim barre waxaana ku dhaawacmay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada sidoo kale qarax mujaahidiintu ay saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay maleeshiyaadka murtadiinta nisa waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiina dhinaca kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha deegaanka barire ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana gaaray khasaare kala duwan kulan wadatashi ah oo looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose abu ayman ayaa warbixintan faahfaahinaya kulankan oo ahaa mid ahmiyad gaara u leh bulshada ku dhaqan qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa kulanka qeybaha dadkii goobjoogga ahaa ay isugu jireen culimo nabadoono iyo waxgaradka deegaanada makalaangow buulasaaq kamtiirey shangolamofuula buuladhimbilow miigwa barakadhurow iyo jirwa oo dhammaan hoos yimaada degmada kamsuuma wuxuu kulankan u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo qeybaha aan soo sheegnay iyadoona looga arrinsanayay ahamiyadda waxbarashada iyo in carruurta laga fikiro mustaqbalkooda ugu dambeynna waxaa dhinacyadii u dhexmaray kulanka ay isku waafaqeen qodobo muhiim u ah bulshada iyo deegaanka kuna saabsanaa horumarinta waxbarashada iyo wacyigelinta hormuudka deegaanadan ayaa iyaguna ballanqaaday inay furanayaan iskuulo iyo madaariis nidaami ah oo hoos imaanaya maktabka tarbiyada iyo tacliinta laguna baranayo diini iyo maadi intaba waxaan caddaynaynaa hadda waxaan joognaa degmada kamsuuma waan ka qaadanay wixii noo fareenna waa qaadanay ballan baa qaadnay cinaal makalaango iyo buulisaag in lagu furayo madraso weyn oo lagu faraho unukuna waa qaadanay walaayada guud iyo si gaar gobolka jubbada hoose degmada kamsuumo waxbarashadna maantiina si guud unqaadini oo marka ku socde socdaay waxbarashada tacliimta jubbada hoose ku socdaay illi kulungni ballanna galni ilaahina markhaatini kaayah ballantaasayto inaanu furiino naungamwani wazigula mwikale mwisino ya somalia jero yani chifaramu adini na, na, na mbogadarda irebwa jero mbu- mbu- mbulu chifaramu ni wali na doadhi wa wezire chisola chisola ahei naungambwani sidoo kale suldaan axmed nuur mataanow ayaa isna munaasabadii looga arrinsanayay kor u qaadidda waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada islamarkaana uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbada hoose kelimaadkan ka jeediyey waxaa ka mid ahaa maktabu tarbiya watacliim maktabka maanta soo jeediyey waxay isku afgarteen in loo furo iskuullo iskuulladaasoo insha allah lagu toosinayo aayaha ubadkooda dadka halkan jooga waxaana ka mid ah sidaada bannaanbo ubadka waxay u baahan yihiin toosin meelaha laga toosiyana hadda insha allahu maktab dhan ay xarakada u samaysay ilaahay raalli ha ka noqda amiirkeeda aweeda maktabka tarbiya tacliim waxyaabaha uu deegaanku faa'iideeyey waxaa ka mid ah madarasadii ugu horreysay oo deegaankan laga furay hadda inay macallimiin ka yihiin ardayda lagu furay marka taas ayaa muhiimad weyneh wax la xusanaa waa mid ka mid ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadan jubbada hoose uu ugu jiro sidii uu u xoojin lahaa tacliinta tayaasan ee mujahidiinta ay mas-uuliyaddeeda u qaadeen muslimiinta taasoo muddooyinkii lasoo dhaafay juhuud ballaaran oo madaariis loogu hirgelinayo deegaano fara badan oo maktabka ka waday wilaayada jubbada hoose deegaanada maalmaha soo socda lagu wado inuu maktabka ka hirgeliyo madaariis tacliimeed oo ubadka soo koraya ay ku baran doonaan tacliin sareyse oo diini iyo maadi isugu jira kana maran ujeedooyinka shaydaaniga waxa ay yihiin kuwii aan kor ka soo xusnay kuwaasoo bulshada ku dhaqan allaha idinkii nasiib u yeelan doona xarumo lagu baran doono shareecada islaamka iyo culum barax tiran oo uu tawxiidka ugu horeeyo mahadsanid abu ayman wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaa si rasmi ah kaga bilowday wejigii labaad ee xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo si wanaagsan kaga dhaqangashay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sida horey ay u sheegtay wilaayada islaamiga ee baay waxaa wejigan labaad uu ku aadan yahay tanfiidka xamladii muddada bishaa soo socotay ee muslimiinta looga digayay waxyaabaha aysan shareecada ogoleen tanfiidkan wuxuu hal mar ka wada bilowday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaana lagula dagaalamayay waxyaabihii la mamnuucay ee bulshada lagala hadlayay muddada bisha ku siman sida waxyaabaha maanka dooriyo waxyaabaha dhacay raashinka cabitaanka iyo dharka khafiifka ah iyo wixii la midka ah ee bulshada looga digay ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada buula fullay ayaa howlgallo arrintaasi ku aadan ka sameeyey degmada buula fullay iyo deegaanada ku dhow iyagoona kusoo qabtay waxyaabo badan oo ka mid a waxyaabihii laga mamnuucay muslimiinta afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ahna suldaanka guud ee beesha eelay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey iyo ugaaska beesha jiidda ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka hadlay fagaaro lagu gubay waxyaabahaasi ciidanka ay soo qabteen iyagoona bulshada oga digay inay ka dheeraadaan waxyaabaha laga mamnuucay barnaamijkan haddani muuqdo ho'ata irshaadul umma ilaa sabiili irshaad xamladii oo wejigi lamaad ho'ata ho'ata mukhaadaraadkun lah aruri ho'ata wali mamnuucaad ee kulli oo laska dari ho'ata dhammaan may balana dadka tallaabadaas qaadayna jazaahumullahu khayran alihi ku abaalmariyalena ummadda muslimiinta may la dardaarmaane oo waana in sheegane waxyaabaha dhihi dadka laka khiyaano halku dhaafooy wali mamnuucaad ee dadka in laku mamnuuci loo ogsanyaana hal ha wareejiyoy wajazaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu buulofalayle walaayata bayle in bari bang hadshatimi barbanaan dhabbah yaalawaste barbar in qaawshasha hisbikad howlgal yaalaw hagga qowan ilaahay ajar badan unan ilaahay haddiisa un enuun yaa dagaashna unan bari ilaahay ha booqna nootay nuka haweebin waana degnaho gaam dagaashna bur dug yari dha'aan dug yari dandhara oo hebeleele eraaran wil alla willek oo diintoodnaaf ha ogolaanak yaa in inta bere ata haree shebin oo waan ilaahay amaday gobolbay degmada buulfallay wille dalyana in bis shebin gol iyo sidambooshata maraay afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buula fullaay cabdulaahi moos oo ka hadlay goobtii lagu gubiyey waxyaabahan ciidanka xisbada ay soo qabteen ayaa ganacsatada uga digay inay keenaan raashinka dhacay isagoona sidoo kale ganacsada ugu baaqay in waxyaabaha ay ka ganacsanayaan ay waafajiyaan shareecada islaamka unayna maylanaa insha allahu tacaala ka ganacsi ahaan waxyaabaha meele la shaaray sharaabkan shal duwan waxyaabaha meele la dhikay oo haddana ninka weerahayo walaa meele nin markaa tigilyahay in maalkii laha qaaday oo meele la kuguubaahayo marka ma isin lahaa ilaahay khayrsin siya ganacsigan ilaahay isin xalaaltahay meel ilaahay macna aan ka talagalay oo wanaagsan ganacsiganka biya marka jazakumullahu khayran ma ilaa mi gaabsaday in la ilaaliyo waxyaaba laka ganacsigaan oo la iska ilaaliyo la fiiriyo marka jazakumullahu khayran
si kastaba ha ahaatee wejiga labaad ee xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si rasmi ah kaga socoto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ciidamada xisbada ay sameynayaan howlgallo ay kula dagaalamayaan waxyaabihii laga mamnuucay bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka tieglow iyo boqa qable ee wilaayaadka islaamiga bakool iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay saka qaybin laga sameeyey degmooyinkaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada tieglow ee wilaayada bakool iyo deegaanada hoos yimaada ayaa si weyn kaga faa'iidaystay mashruuca sakada xoolaha ee laga qeybiyey degmadaasi dadkan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa qofkiiba la siinayay min hal neef oo geel ah halka kuwa kalena la siiyey min afar neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii xoolaha sakada la siiyey oo aada u faraxsan ayaa dareenkooda la wadaagay idaacadda islaamiga ah ee andalus anoo magaayla raagu reeyin alyaw rooga degmada tieglow ogee kale ka qeybaya xoolay zakawaatiya sasharfallen ka qeybiyohay xoolagaas oo yareer iyo waweynan iska dhex jaraan alxamdulilah waana wakiilku ahallan ureeyin ureeyin laraw marka insha allahu tacaala nasiibkeena eed iyo eedaan kama xasanin walfaylaha ideeri intii dhibasoona maybu aha ilaahay damishii hodhaafa intii lisiin ilahay imbarakaay walaabdhanna ka faraxsana sa cadaalad ana liin ka qeybi wadanka eed iyo eeda maasha allahu ata farxadan eedaan siyaasanta mayl isiyayhin gurbo afar jar ee walyaabla suuradle cadaan ah ideeri marka de waybu hageeka muslimiin badan masaakin arad ku faa'iidaysatay waan walyaable laka faraxi ilaahay may buahan gaalada hanooj ibi muslimiinta galanta kor allaha kuweela intii bacda way maaratahay dhulka allah la gooy magay cabdi cali isaaq deegaanka dhanaaw geega degmada tiyowlow zakey hoole ee lankiiba afar naf lankii nasiib an halona gaala haloo hay aan hadda afar naf iringa nasiib an halay makatara galaan wilaayada islaamka kama hadsan insha allahu galantiya kor allah kuweela gaalada hoose alle inaga waay ay sheegay lam afar naf iringa haddinta ku halay faarhadiis lanla kooba kormaleh alxamdulilah uma alxamdulilah markale waxaa doorka kale lasii haaniyo hayn walaa kadarsimi haan hoob lakadaro insha allahu may rajey dagadan dagadeenan dhow yaa rajee haa madajahidiin galantiya kor allah kuweela gaalada galantiya hoose allah dhig sanadkan sanadsey banjabuur anilka gaado fade السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم أسامة دمدة تيغلو سكينة نجيبي أفرنا فليسي يدي إذا وانك فرح سنة مسلمين تقول الله سي قال إلهي نوجيبي وانك ينبانا يعني تكينبانا نيل سياي وانك يدي إذا انك فرح فرح دي ولا كوكور مي حسن شريف دناو إرن الله قيبيو هاي ولاية إسلام كإرن نقيبيو هاي الحمد لله رب العالمين إلهي أنك ما هذينا ولاية أنك ما هذينا إن شاء الله ولعدونا نبا أفرنا فرنا ليسي إلهي إذن شيء دعايني ولاية قعنتها كور الله كردكو أدوك الله نور هابا هدو كور بذيك مالسين مايا جيك إن كوريتو فردي إيدي إذا كوريت إذا فرحسنا الحمد لله رب العالمين ولاية ما هذلا إله ما هذلا قال الله جبيو هنقول بري الله كترهيو الله هنو قديو إلهي قلب الشيخ كبي ودن كانوا إن شاء الله مسلمة محمد العرب دقان كيمت يقلو تكذي هولا أفرنا فاليسي وما حسنت من دهنت وكمان نغنى آدم آدم محمد أي دقان جزء أي أنت تيقلو يقولوا بين يبيعها أرض زكوات يلا كن يبيعها ولاية إسلام يكن يبيعها تهم ما يبغى يا أفرنا فرنا ها من كن دعاء جيل يو أرض جالد إلى يكون قرسي يان كن دعاء مركل ملسين يما إن كره تهم ما يبغى تهم تهم بوي تهم بوي هم بوي هم بوي qaybinta sakada xoolaha oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga socotay qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ayaa markan si toos ah uga bilaabatay wilaayada bakool waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socdaa degmooyin kale laga qeybiyo sakada xoolaha nool mahadsanid cabdiqani mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabad gebagaba u ahayd kulan u socday hogaanka dhaqanka beesha gaaljeceel ee degtay labadaasi wilaayo warbixintan waxaa inoo diyaariyey cusmaan axmed dhuubow kadib muddo shan iyo toban maalin ah oo ay geed fadhi u ahaayeen turxaan bixinta iyo talomeel isla dhigid u dhexaysay hoggaanka culimada ganacsatada beesha gaaljecel ee degta wilaayaadka jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa ugu dambeyn soo dhammaaday kaas oo gabagabadiisu ay ka soo baxeen natiijo iyo wax isla meeldhigid ay isla garteen guud ahaanba beesha gaaljecel gabagabada shirka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta labada wilaayo iyo boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada beesha gaaljecel sheekh cali darwiish waa liga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ugu horreyn ka hadlay shirka waxaan u mahadcelinaynaa beesha walaalahayn gaaljecel saransoor gogasha quruxda badan ee aada noo dhigteen maalmana aada inoogu horreyseen oo idinku aad ku jirteen xaajo dhexdiinna iyo maslaxo dhexdiinnaha waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan odayaasha dhaqanka hoggaanka beesha cuqaasha culamaa udiinka dumarka iyo ganacsatada ee halkan isugu timid maslaxadda inay ka shaqeeyaan oo ay reerkan isku soo dhoweeyaan wixii yaryaraayee mugdi ahay ee dhex yaallana shirka feeskiisii labaad inaan galno hadduu ilaah idmo innagoo wilaayada ah ee wilaayada jubbada hoose iyo wilaayada jubbada dhexe iyo idinkoo beesha gaal jecel dee dhammaan ka wada yimid jubbada hoose iyo jubbada dhexe hoggaankoodiioo caawa aysan cidna ka maqnayn waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa si saraaxo leh oo walaaltinimo leh oo khayr iyo wanaag uu ku jiro inaan ku wada hadalna hadduu ilaahay idmo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala suldaan xasan ibraahim muudey oo ah suldaanka guud ee beesha gaaljecel ee labada jubbe ayaa ka hadlay ujeeddada shirka iyo muddadii ay fadhiyeen waxyaabahay ka wada hadleen suldaanka beesha gaaljecel jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxaan ka hadlayaa shir ay beesha ku qabatay muddo shan iyo toban maalmood deegaanka qudus oo hoostiga walaayada jilib ayaan maalmahan u fadhinay muddo shan iyo toban maalmood oo meeshaas aan degneenay waxaan ka shirayna aayahayna iyo maslaxadayna iyo dantayna guud iyo jihaadka sidaa manaha u dardargelin laheynay ayaan meeshaas ugu tashanaynay annagoo iskaga ammaanay jubbada hoose iyo jubbada dhaxa wuxuu ahay waratashi ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa kor aan ugu qaadayna beeshana aan ku horumarinayna annagoo danahayna qaaska ee ku wadanna oo rabna ceelasha waraha beeraha in dhultacabka intaasba manaha inaan manaha ugu tashanno dhuldaaqa xoolaha inaan manaha ugu tashanno rabna sheekh axmed abu yuunis waa liga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa beesha gaaljecel kula dardaarmay barashada diinta islaamka iyo inay ilaaliyaan midnimada dhexdooda waxaa muhiim ah oo beeshaan u dardaarmayaa saaad dareemaysaan waxaa lagu kala horumarayo waa diin beesha markaan waxaa u dardaaramayaa walaalayaal inaad ku horumartaan barashada diinta waxaan idiin dardaarmaya qof kasta oo ciddaan ka mid ah meel kasta ha joogee ku dadaashaan barashada diinta in allaha yarfacu bi hada alkitaab aqwaam wayadlacu bihi aakhariin walaalayaal madnamada wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu waxaan idiin doonayaa mala inaad madnamada ku dadaashaan inaad madnamada ku dadaashaan xarag ilaahay qabsataan isku duubnaasha ku dadaashaan alkhilaafu shar khilaafku waa shar inaad isku dadaashaan ee isku xidhanaataan magaca aad leedihiinna ku dhegnaataan magacaasna ugu gargaartaan kitaabka iyo sunnada ansaar magacaasa qaateen soomo ansaartii aad qaadateen inaad ka rumaysaan ka dhabaysaan allaahu akbar ansaartan aad ka dhabaysaan baan idinka doonaa walaalayaal maamulka islaamiga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diiniya u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuushayba deegaanka xamur oo hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa dowlad diiniya loogu soo afmeeray dad kor u dhaafaya boqol ruux kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar islamarkaana si weyn kaga faa'iidaystay dowladaasi muddo toban maalin ah oo dowladu ay socotay duruusta lagu qaatay waxaa munaasabadii dowlada lagu soo xirayay ku sharxay mid ka mid ah culmaa udiinkii dowladaasi wax ka bixinayey dowrada marka walaalayaal waxaa lagu qaadanayay oo dadka muslimiinta lagu barayay awalan dadka waxaa laga saxay towxiidka qof kasta oo dowradan yimid rag iyo dumar waxaa laga dhegaystay kelimatu towxiid lafdigeeda kadibna waa loo macneeyey oo macnaheeda la baray markii macnaheeda la baray lafdiga laga dhegaystayna waxaa la baray waxyaabaha towxiidkaas buriya ee wax aan jirin ka soo qaada towxiidka markii sidaa loo baray kadibna waxaa la baray shanta tiiri islaamka ayaa la baray oo lafdigeedii la baray macnaheedana la baray sidoo kale ardaydii dowladaasi diinigaa qaatay ayaa goobta waxay ku soo bandhigeen waxyaabo ka mid a duruustii ay qaateen iyadoo juhdigii lagu bixiyey si weyn looga dareemayey sida ay kaga faa'iidaysteen man man qofkii ictiqada ictiqaasa ana hayra hadyi nabiyi nabiga hadyigiisa sal alla alay wasalam akmalu inuu ka kaamil yahay min hadyi nabiga hadyigiisa aw aw xukma hayrihi ama nabiga xukumkiisa hayrkii axsano inuu ka wanaagsan yahay min xukmihi nabiga xukumkiisa kaladii kii oo kale yufadilu ka fadilaya xukma dawaaqiida dawaaqiida xukumkooda calaa xukmi nabiga xukumkiisa fa huwa kaafirun naaqidka shanaad man abqada shay-an qofkii u carooda shay mimaa kii ka mid a jaa-a uu la yimid bihi rasuulu sala alla alay wasalam rasuulka walow camila bihi kafara isna waa gaal naaqidka sideedaad man istahza-a qofka ku jeesjeesa bishay-in shay min diini rasuulillaahi sala alla alay wasalam diinta rasuulka ka mid a ow hawaabihi thawaabkiisa iyo waxa laga helayo ajira aw ciqaabihi ama ciqaabkiisa kafara gaal waayo naaqidka toddobaad asixru waa sixirkii wa minhu sixirka waxaa ka mid ah asarfu iskugeyn asarfu kala geyn lagu kala fogay laba qofood oo muslimiinah walcadfu iyo isku keenid la isugu keena laba qofood faman facalahu ow ridaa qofkii sidaas sameeya ama raalli ka noqda bihi isna kafara gaal waayo ما معنى لا إله إلا الله معناها معنهيدو لا معبود من لا عابد ما جرى بحق حق لو عابد إلا الله إله جرى مويه كم شروط لا إله إلا الله وما هي شروطها ثمانية سديد واي وهي وحا كميد العلم علم كميد اليقين يقين الانقياد القبول الصدق رن الإخلاص المحبة الكفر بالداقوت كم أركان لا إله إلا الله وما هي أركانها إثنان واللبوي وهما النفي والإثبات waxay dowladani qayb ka ahayd xamlo dacwi ah oo diinta lagu gaarsiinayo dadka degan deegaanada fogfog ee wilaayada islamarkaana ku mashquulsan xoolo dhaqashada kuwaasoo inta badan fursad u helin inay ku taxmaan duruusta xalqaadka ee masaajidda ka socota mahadsanid abushayba ugu dambeyntiina dagaallo culus oo u dhexeeya jabhadda axmaarada ee faano iyo askarta xukuumadda addis ababa ayaa ka socda waqooyiga dalka itoobiya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya marwaan maxamed wararka ka imaanaya dalka itoobiya waxay sheegayaan in dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka jabcadda hubeysan ee faano iyo ciidanka militariga dowladda xabashada itoobiya ay ka socdaan qaybo ka mid ah ismaamulka maxaarada warbaahinta maxalliga ah waxay soo sheegtay in dagaalada hadda socda ay soo bilowdeen axaddii lasoo dhaafay dhowr deegaan oo ka tirsan ismaamulkan uu si rasmi ah uga socdo goobjoogayaal ayaa soo wariyey in deegaanada labada ciidan ay ku dagaalamayaan ay ka mid tahay armad shiiho amhara saynta oo ka tirsan wollo lasta iyo tegeed iyo deegaano kale oo muhiim u ah ciidanka milatariga warbaahinta taageersan faano ayaa dhankeeda sheegtay in maleeshiyaada hubeysan oo jabhadda ka tirsan ay weerar ballaaran ku qaadeen magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka sheewa ee dhaca ismaamulka maxaarada ee waqooyiga itoobiya dhanka kale warbaahinta gudaha itoobiya waxay sheegtay in dowladda ay qorsheynayso in gobolka maxaarada ay ka fulisadu qeymo ka dhan ah maleeshiyaadka faano maadaama ay hadda jabhaddan gacanta ku hayso qeybo aad u ballaaran oo ka tirsan maamulka gobolka maamulka abey ayaa qorsheynaya in gobolkan uu geeyo diyaaradaha qumaatay u kaca iyo kuwaan duuliyaha lahayn ee dorooniska si ay u beegsadaan faano kadib markii ciidamada militariga lagu jebiyey dagaalada dhanka dhulka ah la taliyaal dhowr ah oo aan magacyadooda la sheegin oo taliska ciidanka militariga ka tirsan ayaa la soo wariyey inay wajihi doonaan xarig suurtagal ah oo la xiriira guurdarooyinka soo noqnoqday ee ku dhacay ololaha mahadsanid marwan warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta